munaasabadani oo ahayd mid lagu daafurayay gildacoodeedka elektarooniga ee lagu soo kordhiyey maxkamadda sare racfaanka iyo tan gobolka banaadir ayaa waxaa lagu qabtay xarunta maxkamadda gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waxaana munaasabadani ka qaybgalay wasiirka cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya xiraalyaha guud ee qaranka mas-uuliyiin ka kala socotay maxkamadaha gobolka racfaanka iyo sidoo kale marsharaf kala duwan oo lagu casuumay munaasabadani xeraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir oo ka hadlay daahfurka barnaamijkani ayaa waxa uu sheegay in wax badan uu ka dari doono hay-adaha garsoorka ee dalka islamarkaana shacabka ay si life ula socon doonaan xiliyada dacwadaha ay qaadayaan hay-adaha garsoorka dalka
waxaa xigi doonaa in inuu noqdo public record dadweynu xataa inay arki karaan meelaha dacwooyinku ay marayaan dacwooyinka wixii marayaan laga wariyay dacwooyinka special public oo qaabka oo kale in ay dadweynihii iyo qareenadii iyo kulli cid walbaaba inay ka heli karto in la sameeyo public records oo ah dacwad kasta oo ciqaaba ay gasho si daahfurnaana ay ula socdaan qof walba muwaadin meeshay dacwada ismaalayso sidoo kale xasan xuseen xaaji wasiirka cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya oo munaasabadda hadal dheer ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in nidaamkani wax badan uu ka bedeli doono heedaha garsoorka ee dalka sida uu tilmaamay hadda markii ka dambeeyo ilaa shirka laga gaarayo in muntashiniisku socdo oo sidoo kale hanaan garsoor oo dalka la jaanqaadi karo oo insha allahu aan shuruucdeena aan ku sareeyo
ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed waxa uu sheegay in qorshahani uu yahay mid lagu soo kordhiyay eedaha garsoorka ee dalka waxaan farayaa dhammaan kaariyaasha saddexda maxkamadood ee halka joogaan inay si buuxda ugu shaqeeyaan hannaanka cusub ogaada in dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo sidaad u howlgelinaysa aan toos kala soconayno moobiladayada iyo kombiyuutaradayada annagoo aan joogin xafiisyada aad joogtaan taasna aan wuxuu kula xisaabtami waxaan sidaas uga uga afurayaa hirgelinta iyo fulinta hannaanka elektarooniga ee lagu maamulayo laguna maareynayo dacwadaha soo gala maxkamada guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa hadalkiisa intaasi waxa uu sii raaciyey in garsoorka uusan ahayn meel dhaqaalo badan laga helo balse ay tahay meel loogu cadaalad falo shacabka soomaaliyeed waxaa lama huraanahay qof kasta oo ka hawlgeliya garsoorku ha ahaada garsoore xeeraariye kaaliye ama shaqaale kale oo laga garsoorku aanu ahayn meel laga tabcado laga qodmo oo dhaqaalo laga tabcado garsoorku aanu ahayn meel guryo iyo gawaari laga garto sidaa darteed uma muhimin inaanu ka tabcano ummadda tabaalaysanaya soomaaliyeed waxaanu u dhigin inaanu cadaalad ugu adeegno waxna ugu dhigno soo kabashada dadka iyo dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaa mugan in qofka rabaa inuu dhaqaalo fiican helo aanu garsoorka usoo shaqatagin ka ka shaqeeya ee doonaya inuu dhaqaalo fiican sameeyana iskaga furxo oo ganacsi samaysto ama shaqo kale wanaagsano waayo garsoorka ma aha meel lacag iyo dhaqaalo badan laga sameeyo ee waa meel lagu qabto hawlaha waxaan faraya guddoomiyayaasha maxkamadda raxafaanka iyo gobolka banaadir in laga bilaabo maalinta beriya si toosa ay u dhaqangeliyaan kulana xisaabtamaan kalsoonayaasha iyo kaaliyayaasha oo si buuxda loo hirgeliyo hannaanka aynu maanta halkan ku daafuray cabdiraxmaan waaberi radio daljir muqdisho